wasaaradda walbarashada dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya iyo degmada afgoy ee gobolka shabeellaha hoose weliba ayaa ka daafurtay ololo walbarashada gabdho welibana barnaamij ka daafuray gudoomiyaha walbarashada ee gobolka yoona goobro ku hay bahda walbarashada ee degmada afgooye daafurku kadib wasaaradda walbarashada koonfur galbeed iyo degmada ka gobodo doonta wacyigelin la xiriirta walbarashada gabdho iyoona barnaamijkan ku faa'iidaysada doonaan gabdho degmada iyo deegaanada hooskoyow ankoreyn xalan kumid ee gabdho ay ku faa'iidaysadeen barnaamijka iyo weliba ku hadalena dareensho waxaan halkan ugu mahadcelinayaa wasaaradda waxbarashada ee koonfur galbeed oona siisay waxbarasho bilaash ah waxaan leeyahay waalidiinta imaamoyinka waxaan leeyahay inay keenaan gabdhaha waxbarasho fariya oo bilaash ah inay inay horumar gaarsiiyaan gabdhaha anigoo taageeraya ee gabdhaha waan ku faraxsanahay sida wacan ay ugu dhigeen waxaan uga mahad celiyeynaa wasaaradda waxbarashada oo gabdhaha waxbarashada lacag la-aanta ooga dhigan waalidiinta iyo macalimiinta dhammaan waa looga mahad celinaa koley wixii xaafadda ku jira gabdhaha inaa loo sheego iyo waalidiinta oo xaafadaha looga galo insha allah hadduu alla yiraahdo macalimiinta iyo wasaaradda waxbarashada iyo maamulahana waa looga mahad celinaa insha allah wasaaradda waxaa ugu mahadcelineynaa waxbarashada lacag la-aanta ayna siisay sidoo kale mashruuca gabdhaha waxbarashada looga dhaweynayo waa kusoo mahadcelineynaa dhanka kale gudoomiyaha walbarashada ee degmada afgooye iyo kormeeraha walbarashada degmada iyo weliba ku hadalena ujeedka barnaamijku marka maadaama sanadushiyeedkii uu maanta bilow yahay waxaan wadnaa ololaha horumarinta waxbarashada gabdhaha marka sideedaba gabadh waxbartay waa qoysi waxbartay marka in gabdhaha garaadka laga dhiso oo wax la baro ma haddana waxbarashadii waaba iska lacag la-aan oo ma ahan hadda waqtigii oo fiiga la bixinaayey marka gabdhihiinaas waxaan idinkula dardaarmaa gabdhaha oo dariskiina ah habaryar ay dhashay abti ou dhalay adeer ou dhalay eedi ay dhashay asxaabta inaad soo wadaan aad iskuullada keentaan insha allah haddii ilaahay idmo marka taas wacyigelintana maanta taas waaye marka gabar waliba ha soo wado toban gabar insha allah ha toban gabar maadaama aysan lacag la-aan eh insha allah waxaan daa degmada afgoy ka daafureynaa barnaamijka ololaha horumarinta gabdhaha in gabdhaha wax la baro wasaaradda waxbarashada koonfur galbeed waxay u taagan tahay in gabdhaha la siiyo waxbarasho bilaasha gaar ahaan degmada afgooy waxaa ku yaala iskuulo aan lacag laga qaadin ardada waxaan rabnaa marka gabar kastaba iyo waalidiinta in lagu wacyigeliyo dariska in loo sheego xaafadaha communitiga in gabdhaha la geeyo iskuullada goobaha waxbarashada oo bilaash ah si gabdhaha ay wiilasha ula tartamaan jendarka waxaan rabnaa marka gabdho badan in waxbarasho ay usoo baxaan guryaha laga soo baxo wiilash lala tartamo annagoo marka sidoo kale u mahad celinayno barnaamijkan wasaaradda waxbarashada koonfur galbeed waxaa adkeenaynaa marka in gabdhaha mar waliba waxbarashadoodii ay ku daalaan si ay wiilasha uga sarmaraan kadambeyntii gudoomiyaha walbarashada ee gobolka shabeellaha hoose cabdiraxmaan cumar iyo waalidiinta ankabaagi in gabdho walbarashadan haysana la jeeyo iskuullada lagu daafuri ololoogu brograamkeenan maanta wuxuu daaran yahay horumarinta waxbarashada gabdhaha ay leedahay saan ogsoonahay waxbarashada gabdhaha ahamiyad ballaaran ayay u leedahay wasaaradda waxbarashada koonfur galbeed soomaaliya si gaar ahaan waalidiinta soomaaliyeed waxaan faraynaa in waalid walbo oo gabar guriga u joogto in uu keeno iskuulka insha allahu tacaala ololaheenan wuxuu soconayaa shan maalin shantaasi maalin waxawaaye waxaan ugu magac dirnay bar gabadha waxbarashada ama gabar waxbaratay waa bulsho waxbaratay annagoo samaynayno mataqaanaa doorta door albaab albaab loo garaacayo guri walbo annagoo raadinayna gabadhaha guryaha joogo waxbarasho la-aanta haysata inay helaan waxbarasho bilaash ah wasaaradda waxbarashada har iyo habeen waxay u taagan tahay gabdhaha soomaaliyeed gaar ahaan gabdhaha k g s ama gobolka shabeelada hoose gabdhaha ku nool in mataqaanaa esis waxbarasho bilaash ah ayadoo ka duulaysa wasaaradda ayaa waxay samaysay ololahan oo soconaya shanta maalmood oona wacyigelinta ah insha allahu tacaala degmo walbo tuulo walbo albaab baa loo garaacayaa si gabdhaha soomaaliyeed ay u helaan waxbarasho bilaash oo lacag la-aan ah insha allahu tacaala sidoo kale wacyigelinta ka saabsan barnaamijkun iyo weliba lagu fuliyi doone degmooyinka gobolada baay boqool iyo shabeellaha hoose